Hay'adda la dagaalanka AIDSka ee maamulka Puntland (PAC) oo kaashanaysa hay'adda WFP ayaa magaalada Garowe ka daahfurtay barnaamijka ololaha wacyigelinta iyo ka hortagga HIV/AIDS ee goobaha waxbarashada. Munaasabadda lagu daahfuray ololaha wacyigelinta iyo ka hortagga cudurka HIV/AIDSka ayaa waxaa goobjoog ahaa bahda waxbarashada, macalimiin, dhakhaatiir iyo mas'uuliyiin ka socday hay'adaha PAC iyo WFP. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka qayb galay munaasabadda ayaa si wadajir ah uga warbixiyay muhiimadda uu leeyahay barnaamijka.
Barnaamijka la idin wado waa barnaamij ah wacyigelin waxaana la iska wacyigelinayaa cudur ka mid ah cudurrada Ilaahay keenay subxaanahu wa tacaala. Malaariyada yaa keena Ilaahay baa keena waa cudur soo maaha hargabka yaa keena cudur kasta oo qofka bini'aadamka ku dhaca waxa keena Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Marka muhiimadda ugu weyn oo saaka la iska wacyigelinayo waxa waaye in qofkii cudurka malaariya qofkii ku dhacday ma la takoraa ma laga saaraa ee, fasalka ma waxaad tidhahdaa ha nala fadhiisan malaariya qabtaaye miyaa la dhahaa ya lama dhaho marka inaan qofkii la takoorin cudurka ku dhaco h i v-ga marka waa cudur waa waa waa virus aids ku keena sababa waxaa noo sharixi doona macallinkii baa jooga noo sii sharaxaya ee marka muhiimaddu waxa weeye inaan ku dadaalno waxbarashadana xanuun oo dhan yaa keena ilaahay daawadana yaa haya ilaahay mar haddii wax gacanteenna ka baxsanba uu yahay in qof lagu caayo xanuun ama lagu dhibaateeyo maxay kordhinaysaa oon dembi ahayn yaa ka badbaadsan xanuun dhammaanteen wuu inoo iman karaa xanuun nolosha inta lagu jiro dhammaanteen aakhirka waynu dhimanaynaa ilaahay waxaynu la hortegaynaa muhiima ilaahay maxaad la hortegaysaa ficil wanaagsan inaad soo shaqaysatay ama ficil xun inaad soo shaqaysatay marka waxaanu ku soo koobaynaa qof kasta oo xanuunkaasi helay haddaad aragto ixtiraam iyo wanaagunbuu kaa mudan yahay dhibaatayn ha u geysan xaqna carruurtoo dhan way u leedahay inay wax wada bartaan sida aad dhammaantiin xuquuqda ugu leedihiin qofkii lacalla aad xataa ku maqasho xanuunka ah ha ku takoorin ha ku dhibaatayn ha ku caayin marka waxaa la rabay fariinta ugu muhiimsan waxaa weeye inaan noqo inaan takoorideena ku sumin haddii aad la kulantaan qof xanuunkaa qaba oo aragtaan keliya waxaad siin kartaan dawada qaado dawada waxaa laga helaa suu macalinku inoo sheegay isbitaalaadka dowladda ee waaweyn boosaaso garowe gaalkacagarowe hosbitaal waa inoo dhow yahay soo maaha Ee, dawada inuu qof qaato in lagula taliyo Aan laakiin aan la takoorid lagu samaynin Fur- fursad muhiima inoo tahay inaan maanta soo booqanno sababta aan ku nimaano waxaa weye ninkaa ubixi beriyo soo kacaya ininkaa waxay tihiin maxaa la dhahaa ee, dadkii beri bedelay marka in ininka la inin wacyigeliyo ininka in akhlaaqda wanaagsan lainii sheegaay waxay ka dhigan tahay mujtamaceena inuu wanaagsanaanayo bulshadeena inay wanaagsananayso suu macalinka sheegay xuseen sheegay hadalkan waxaa ka baxay dad badan oo qi- madax ka ah ma- dalka madax ka ah beri waxaa noqon kartaan ee, macallimiintii waxaa noqonaysaan dhakhaatiirtii waxaa noqonaysaan hogaamiyaasha dadku marka waxaa rabaa qofku inuu cilmina ku hubaysan yahay akhlaaqna ku hubaysan yahay akhlaaqda koo waxaa ka ah qofka bini'aadanka inaan lagu takoorin waxa ku dhacay